علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada saddexaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii dhulka andalus ee ay maanta nasaaradu ka taliso taariikhyahanada muslimiintuna ugu magacdareen jannadii la waayey bishii barakaysneed ee ramadaan sannadkii sagaashan iyo labaad ee hijriyada ciidamadii muslimiinta ee qaybta ka ahaa dowladdii islaamka ee umawiyiinta ayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ugu gudbi lahaayeen dhulka andalus waxa ay kaga jireen dhulka morocco iyo galbeedka caalamka islaamka dagaalyahanadii berberiyiinta ee degi jiray dhulkaas kuna tilmaamnaa geesinimada iyo dhabar adayga ayaa ahaa udubdhexaadka ciidamadii muslimiinta ee furtay andalus waxaana qabaa'ilka berberiyiinta uu horay u ahaa dad gaalo ah oo uu islaamku ka dhigay halyeeyo taariikhi ah wixii ka dambeeyey markii ay qaateen diinta xanafiyada daariq bin ziyaad ayaa ahaa hogaamiyihii muslimka ee horkacayay awooddii ciidamada muslimiinta ee uu qabanqaabiyey islamarkaana anbibixiyey muusa binu nusayr waxaana ay ka gudbeen marinka buurta ku caanbaxday jabalu daariq waxay gurguurtaan oo ay dagaallo kala duwan la galaanba waxa ay ciidamadii muslimiinta ugu dambeyntii la wareegeen mandiqada jasiiradda cagaaran taasoo ka dhigan in muslimiintu ta'miiniyeen taliskooda ayna wixii xilligan ka dambeeya gurmad ka heli karaan muslimiinta ku nool wadamada dhaca galbeedka afrika haddii ay arinkaasi u baahdaan muusa bin nusayr ayaa afrika ka soo diray shan kun oo mujaahid oo dheeraad ah kuwaasoo gurmad u ah ciidamada muslimiinta ee u gudbay yurub iyo dhulka andalus badi ciidamadan ayaana ahaa carab waxaana soo bixitaankooda sabab u ahaa markii uu daariq bin ziyaad gurmad hor leh dalbaday boqorkii nasaarada ayaa markii uu ka warhelay gurmadka ciidamada muslimiinta waxa uu diyaariyey boqol kun oo askari wadarta ciidamada muslimiinta waxa ay noqotay siddeed kun oo askari muuqaalka noocan ah ayaana marar badan kusoo noqnoqda taariikhda islaamka marka laga hadlayo dagaalada iyo futuuxaadka waana mid muujinaysa in marnaba aanay muslimiintu tirobadni ku dagaalamin cadowgooduna ay kaga hortagaan keliya xaqa ay xambaarsan yihiin siddeed iyo labaatankii ramadaan sagaashan iyo labadii hijriyada waxaa foodda isdaray ciidamadii towxiidka iyo nasaaradii mushrikiinta ahaa halkaasna waxaa ka dhacay dagaal aan waxba la iskula reeban oo faraha looga gubtay siddeed maalmood oo xiriir ah ayuu socday dagaalka dhex maraya ciidamada muslimiinta iyo nasaarada ku noolaa dhulka andalus ilaa ugu dambeyntii guusha soo muuqatay fowdo iyo isku dhexyaacna uu hareeyey ciidamadii nasaarada ee uu hogaaminayay ludriiq halkaasi waxaa dhegta dhiigga loogu daray ciidamo aad u badan oo nasaarada ka mid ah intii soo hartayna cagaha ayay wax ka dayeen halka uu jaan iyo cirib dhigay boqorkii nasaarada ayaana la waayey wixii macrakadaasi ka dambeeyey ciidamadii muslimiinta ee uu hogaaminayey daariq bin ziyaad ayaa bilaabay inay isku fidiyaan jasiirad wakaha andalus iyagoo ku raad jooga firxadka ciidamada nasaarada sidaas ayuuna gobol muhiim ah oo xilligaasi ka tirsanaa yurub haddana ah laba dal oo yurub ka tirsan uu ku gaaray islaamka waxaana fatxigaasi andalus ee dhacay bil ramadaan uu horseeday in siddeed boqoloo sano ay halkaasi ka taliyaan muslimiinta heer andalus ay noqotay manaaradda cilmiga iyo xadaaradda
نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta saddexaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن